dagaalada waa la socoteen gun-aan waxaa joogi jiray urur amnigiisa sugi jiray ayaa dowladda kumeel gaarka waxay u magacaawday maamul ay muqdisho ku dhigtay oo diyaarad ay ku geysay kabacdina maamulkii markuu tegay dowladuna dhaqamadeeda wax ka bedasho siyaasadana iska kaalmaysto saamaqaynsina ka dhaco meeshaas ayaa lagu heshiiyey dowladdu way ka baxday markay ka baxdayna dowladdu waxay adeegsatay xoog ee ah inay dardarto ciidama geyso dulmi ka shaqayso dhexdoodii eriso nool ka fidno ka abuurto markii fidnadii ay wax guula ku keeni weydayna ciidamay keentay weeraray kusoo qaaday sidaas markay kusoo qaaday maamulkii meesha ka dadkii ayaan markay joogeen oo muddo bila lala joogay ayay subaxdii dambe dadkii mudaharaadeen oo yidhaahdeen wixii muqdisho ka jiray oo telefoon maqaad iyo iyo kufsi iyo isbaaran la dhigto iyo wixiibaa ka bilowday marka sidaas ma yeelayno dadkii markay mudaharaadeena maleeshiya isbaara joog ahaan jiray oo manaxayaal ahaa xabad kala daalay sidaas baa arrintu ahayd sidaas siday u ahayd dadkii waxay codsadeen kabacdi inay dib usoo xawishaan ilaa waxaa galay colaad wax kalay sameeyaan bay uqo waayeen waxay soo rareen raggii shalay qaab nabadgelyo uga baxay meesha waxayna kusoo fureen meeshii dagaamada u ahayd oo xarumaha u ahayd dagaal baa laga korriday dadkii waa la barakacshay duurkay galeen dhibaataa ku dhacday dahalaagaasaa dowladda kumeel gaarka u horseeda waa gartay balhad magaalada yaa ku sugan oo gacanta ku haya ma ladinkaga awood roonaaday mise idinka maamulkii gacanta ku haya waxaan rabaa aniga hortooda markaa saasi leedahay anigu ka shaksi ahaan waxaan ahay dadka taageerayaasha ka ururka aa taageera laakiin anigu adeer ururka xibina kama ihi saraakiishiisana kamid ma ihi laakiin taageerayaashiisa dadka ayaan kamid ah marka sidaas daraaddeed waxaana rabaa inaad moogtahay waxa qofku uu maaragtay kaalaad marka waxaan kuugu warbixinayaa ka qaada siyaasi ahaan maadaama gobolka siyaasi jooga aan ahay ayaan kuugu warbixinayaa marka haddeer waxaa gacan buuxda ku haya afarta meelood jid ee magaalada soo gasha iyagaa gacanta ku haya waa garta maleeshiyaadkii marka aad sheegtay in dhib ay meesha ka geysteen ee magaalada ay soo wareen xaggee halka ay ku dambeeyaan wallaahi waxna way iska kala tageen oo waxaa weeye waa meelay u kala carareen dhowr shaksiyaad oo siyaasiyiin oo macnaha siyaasiyiin ma oran karee niman meesha markii hore isbaara u taallo isbaaradii laga wareejiyeyna meel aan u dheerayn magaaladay difaac uga jiraan ay hadba xabad kasoo ridaya
waa gartay cabdi nuure dadka qaarkood waxay leeyihiin cabdi nuure siyaad magaalada muqdisho ayaa lagu ogaa iyo weerarkii lagu qaadee lagu doonayay in hubka looga dhigo waxaana su-aal isu weydiinayaan taageerada intaa le-eg muxuu ugu muujinayaa nimankaa kasoo looma qaadan karo marka in adigu aad kaga soo horjeedo xasan sheekh iyo ciidankiisa iyo nidaamkiisa in nimankii xamarka ugula dagaalama ay yihiin oo siyaasadda aada isku haysataan adeer xasan sheekh siyaasad iskuma haysan xasan sheekhna dalka soomaaliya wax fara badan uu ka ogyahay ma jiraan xasan sheekh laba boqol oo wiil oo soomaaliya oo madaxtooyada u ilaalisin waayey ciidamo afrikaana ugandaysa oo amisom la yidhaahdaa qolka uu jeesto ku ilaaliya sidaas daraaddeed lama odhan karo mas-uuliyad dhammaystiran ee ummadda soomaaliyeed u hayo iyo amni iyo kala dambayn min isagu amni shaksiyadiisa u waayay inuu dad amni u samayn karo ma filayo oo isagu dad ajnabiga inay gabaad ka dhigto ee maaragtay ay noqotay ujeedadiisii midda kale run ahaantii laba boqol iyo toddobaatan xibnood oo xildhibaano ah oo xildhibaanadaasna siday lagu doortay ilaahay garanayo ayaa iyo meesha jadwalkooda laga soo minguurshana la garanayo ayaa dooratay iyo dhaqaalo maaragtay laga helay dowladahaas maaragtay soomaaliya masalantay siyaasadahooda danaynayay marka anigu qofna ifoma hayo xaba meesha la yidhaaha xaggana la iskuma iskuma aana deredin waxa weeye xasan sheekh ciidamo rooxaan la yidhaahdo dadka dila oo dadka loo diro hadba qof dila qofkii asaga daraka gasha dila ayuu iisoo diray ilaahayna uu iga baxshay kabacdina waa iskaga soo taga wax iifa oo kalena uma qabo maslaxadda dalka naftayda ka weyn maslaxadda dalka ayaa inaan u naxa mudan ee inaan naftayda maaragtay intaasoo geesi intaasoo ragahoo iga horreysay baa dalkan inusoo nafweysay rag baa isku soo qarxiyey waad ogtihiin inay soomaaliya xornimada iyo baraaro gaarto marka sidaas daraaddeed istiqlaalkan maanta aan haysano waxaa weeye rag baa wakti usoo lumiyeen nafna usoo baxiyeen marka wax dhibaataa anigu maaragtay uma arko in maaragtay xasan sheekh uu magaalada inuu igu dilo isku dayo oo aan kaga soo tago waa gartay haddaan ku noqono guriceyl ma laga yaabaa in mar kale duulaan lagu soo qaado oo nimankaa maleeshiyaadkii xasan sheekh oo meesha keenay oo uu soo dirsaday in weerar ay soo qaadaan oo ay isku dayaan in degmada ay gacanta ku dhigaan adeer dadku way heeda bay u yihiin inay iska difaacaan maamul aan muqdishada ka shaqayn inuu nabadooda ka ka ka ka ka maaragtay ka burburiyo mana dilaanna waa soo qaadeenoo ciidan hadeer diyaarado waayo meel intaasoo hubana lagu baxshay intaasoo dhaqaala lagu baxshay maalin walbaba afar diyaaradood ciidan lagu keenaya halkaan baa ka jirta marka waxa weeyo waxyaalaha uu ka shaqada ka dhigtay ayay ka mid tahay marka duulaan inuu soo qaado la biciisan lama biciisan karo laakiin duulaanka markaa si rasmiga wax kugu sheego kuma guulaysanayo weeye waxaa looga soo aruurinayaaho isbaarista isbaaristayaalkii jidka afgooye iyo u xirnaan jiray muqdisho u kala xirnaan jireen
waa gartay cabdinaro ugu dambeyntii xasan sheekh iyo kooxdiisa haddii aan ka hadalno waxay ku fashilminayaan laleeyahay ammaankii galabta u dambeysay haddii aan si macluum ahaan kugu sii sheego saddex sarkaal oo miduu yahay maareeya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee laba sarkaal oo ka hooseysay ayaa lagu dilay wadada isku xirta ee maka wadada isku xirta heraao lambarafar iyo elaboorka maleeshiyaadka meel walba ayay daadsan yihiin oo hubka ay wataan dadka ayaa la baaranaya maxay tahay marka nimankan fashilka haysta waxa laga rabo maleeshiyaadkan dadka lagu soo yaaciyey ee dhacaya ee baaranaya ee boodka wada maxay tahay marka waxaan xasan sheekh maxamuud uu ka damacsan yahay dadkase maxaa laga rabaa maxaase ka dambeeya siyaasadana in dadka la argagaxgeliyo oo la barakiciyo oo la laayo oo dadkii la weerara adugu baad ka mid ahay waxaan rabaa inaan kuu sheego midda kan xasan sheekh hadduu amni soomaali amni u samaynayo ama amni u sugayo madaxtooyada isaga u degan yahay uu amni u waayo gurigiisa iyo masaajidka madaxtooyada ka dhex dhisan ayuu ka ka cimileeyaa oo ka dhuuntaa oo dhuumasho ku kala tagaa oo wakti uu masaajidka kusoo tukanayo wakti ka bedelan oo intaasoo gaarayo intaasoo taagi gurigiisa albaabkiisa ciidamo afrikaana intuu soomaali oo dhan isku aamini waayo ay ku waardiyeya marka adeer xasan sheekh amniga uma heli karo ciidamadan uu maaragtay meelaha qoryahan la duurayo dadka dhibaataynayana dee waxaa weeye qaab ciidan looma dhisin qaab dawliya dadkaan looma diyaarin inuu dawlad dhisana xasan sheekh ma rabo waxyaalahaan isku sheegnoon dhaliilaha faraha badan uga sheegi jiray oon iskula dhacnayna waxaa kamid a war ciidankii qaranka ha la dhiso war booliiska shaqadiisa ha loo daayo war rooxaantaan ha la baaba-asho dadka laynaysa waxaasoo dhan wuu diiday war wasaaradaha lala xisaabtamo hala xisaabtan ha jiro wuu diiday war dhaqaalaha boobka ha laga daayo wuu diiday war dagaamadii dawladii degi lahaydoo guryaheedii iyo kaydadkii shidaalada iyo kaalimihii shidaalada la iibsanaya ha laga daayood gadanaysa ka jooji wuu diiday waxa weeye waxaasoo dhan oo dhaliilo ah oo aan u sheegnay ayaa kalifay inuu aniga dil maaragtay ii gooso inuu dilo waayo waxyaalaha darxumada ah oo hortaada ka muuqda waxaa kamid a dekadii ayaa iyo ilaa laga bilaabo xeebta liina ilaa iyo dekada weyn laga bilaabo ayaa waxaa lagu wareejiyey dawlado asnadi ah iyaday adduunka meed mamnuuca ka tahay in dawlada asnadi ah xeeb la dejiyo xeebo ayuu laga wada iibsaday xaradii mariina oo ciidamada mariinada badda ayaa la gatay oo xasan sheekh iibsaday oo aan la inkiri karin safaarado ayaa guryo uu ka siiyey oo uu lacag kaga qaatay uu yiri dhulka nin baa iska lahaa ninkuna isaga u maaragtay u agaasiday xeradii dawladda ayuu nin inta ku qoray ayuu yiri ninkaana idinkaga gadaya dhaqaalihiina isaga xaggiisuu maray hadeer ninkaanu dal iyo dad midna ma rabo hadeerna siyaasadiisii waa iska gabagabo waktigiina wuu ka dhamaan rabaa soomaaliyana darxumadii baday waxa weeye way dareentay dadkuna way kasii jeesteen hadeer waxa u haray waxaa la ii sheegay intuu maaragtay caradii ka badatay oo maaragtay istiraaskii ka batay inuu jarmalka xanuun u aaday kasoo gaaray maaragtay fashilka siyaasiga ah oo ku dhacay marka xasan adeer wixii hadeer ka dambeeya laakiin isagu inuu fashilmay oo wixii hadeer ka dambeeya uu gabagaban yahay